halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxayn sifaxaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayay kiniisaddii reer roma markiinoogu dambeysay waxay inoo joogtay dadka qaarkii oo ay la tahay in layska cafin doono markay joogto yowmatal xisaabka waxay kaloo la tahay in wanaaggooda aawadood lagu dhaafi doono laakiin waxaa ciise masiix leeyahay nin waliba oo qof dumar ah damac ku eega waxa uu ku eedaysan yahay dembiga macaasida haddaba in qof dumar ah lagu eego damac ayaa waxa ay la mid tahay dembiga keliya ee dadku ayan doonayn in ay bannaanka soo dhigaan haddaba miyaa doonaysaa in qarsoodiga niyaddaada ku jira bannaanka la keeno haddii aynu sidaa doonayno waxa ay noqonaysaa inaan badbaado ugu orodno ciise masiix ilaah waxa uu xukumayaa kuwa ahludiinka iska dhigaya oo loola jeedo kuwa odhanaya waxaynu ku soconaynaa qawaaniinta ilaah kuwaasoo bilxaqiiqa aan ku socon karin haba ku jireen yuhuudda waayo iyagu waxa ay haysteen diin ilaah siiyey iyo waxyiyo caddaynaya halka ay marayaan yuhuudda sannado badan ka hor ayaa ay garanayeen in ciise masiix ku dhalan doonay baytlaxamtii yuhuudiya haddaan haddaba hore idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuulbaho loosu qoray dadka reer rooma cutubka labaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan laakiin adigu haddaad isku sheegtid yuhuudi oo sharciga isku hallaysid oo ilaah ku fahamtid oo doonistiisa taqaanid oo aad u bogtid waxyaalaha aad u fiican adiga oo sharciga wax lagugu baray waxaad mooddaa inaanu jumladdu dhammaystirnayn laakiin way dhammaystiran tahay haddaba diin wax micno ah uma lahan dadka waxaase ay ka dhigaysaa inay noqdaan kuwo qab weyn oo ay la tahay inay isku filan yihiin haddaba iftiinku waxa uu dadka siinayaa mas-uuliyad dheeraada waana kaloo ay dhaxal siinaysaa dadka in la caddeeyo ama la xukumo haddii aad ku jirto guri ifaya waxaad kala garanaysaa meel waliba ee aad wax dhigatay ama ay ku yaallaan iyo weliba halka aad marayso sidaa oo kale diinta yuhuudda ay aaminsanaayeen beriga waxa ay kala garanayeen waxyaabaha wanaagsan iyo waxyaabaha sharka ah bawlosna ka mid buu ahaa shantan qaybood ee bawlos u kala saaray dadka ahludiinka ah ee uu isaga qudhiisu u horeeyo ayaa waxa ay tahay marka koowaad in magiciisu ahaa yuhuudi iyo inuu ku xirnaan jiray sharciga iyo inuu ku faani jiray ilaah iyo inuu garanayay doonista ilaah iyo in uu caddayn u hayo wax kastoo wanaagsan ee lagu sharaxay sharciga haddaan horay idiinku sii wadno faallada bawlos ayaannu eegaynaa haddana warqaddii uu reer rooma u qoray cutubka labaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan oo aad aaminsan tahay inaad tahay kan haga kuwa indhahala iyo kan nuurka u ah kuwa gudcurka ku jira iyo kan doqonnada qumaatiya iyo macallinka carruurta adiga oo sharciga ku haysta muuqashadii aqoonta iyo runta haddaba waxaa kaloo uu isdaba dhigay shan arrimood oo kale oo yuhuuddu ay leeyihiin waxaana arrinka koowaadii noqonayaa kan haga kuwa indhahala iyo kan nuurka u ah kuwa gudcurka ku jira iyo kan doqonnada qumaatiya ama toosiya iyo macallinka carruurta iyaga oo tan shanaadina ay tahay in sharcigu uu ku haysto muuqashadii aqoonta iyo runta qofka yuhuudiga ahi markii intaa uu yidhi ayaa uu haddana bawlos dadkii rooma su-aashan weydiinayaa oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ama warqaddii reer rooma uu u qoray cutubka labaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan oo leh haddaba kaaga kan kale waxbaraa sow wax isberi maysid kaaga dadka ku wacdiyaa waxba haxadina adigu miyaad waxdaa kaaga yidhaahda yaan la sinaysan miyaad adigu sinaysataa kaaga sanamyada nabcaada miyaad macbudyo dhacdaa adigu haddaba waxaynu halkan ku arkaynaa haddaan faallada ku soo noqonno in mar kale bawlos uu ka hadlay saddex arrimood oo noqonaya dembiye caadi ah ama la wada garanayo tan koowaadina waxaa weeye macaasida ama sinada oo ah dembi aad qof kale ku gelayso ama aada la falgelayso dembiga damaca jirka oo nafsadaada aad ka gelayso iyo tan saddexaad oo ah dembiga asnaam caabudka oo ah mid aad ilaah ka gelayso waxaa markaa bawlos uu dadka weydiinayaa miyaad idinku samaysaan waxyaabaha aad dadka ka waaninaysaan oo waxa uu leeyahay kaaga sanamyada nabcaadaa miyaad macbudya dhacdaa markii yuhuudda ay tageen baabiloon oo maxaabiis ahaanta loo watay wixii ka dambeeyey laguma arag asnaam caabud laakiin ninka yuhuudiga ahi intuu sanamyo ka sameeyo waa suurowdaa inuu dad kale lacag badan ka siisto waxaa haddaba la helayaa xitaa dad aan yuhuud ahayn oo ka baayac mushtara waxyaabo ay lacag ka raadinayaan oo haddii ay goobahooda caabudka joogaan waa goobaha ay wax ku caabudaane ay odhan lahaayaan waxaas waa waxun haddaba saddexdaas arrimood ee dunuubta inoo keena ee bawlos inoo sheegayey waxa weeye damiir xumida damaacinimada iyo asnaam caabudka waxyaabahan oo dhan waxa uu ugu soo hadlay cutubka koowaad iyaga oo maldahan haddaba asnaam caabudka waa dembi aad u xun oo yuhuuddu ay samayn jireen baryihii hore oo qofka yuhuudiga ahina inuu sanam caabudo waxa ay keenaysaa heerka ugu hoosaysa ee noloshiisa waxaana aan la yaabanahay in aniga iyo adiguba waa kuweenna masiixiyiinta ahe aanu dhegxumo u keenayno magaca masiixa haatan waxa uu bawlos ka hadlayaa shay aad iyo aad u hamiyad ballaaran waxaana aanu ka akhriyaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka labaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo hubaal gudniintu waxbay tartaa haddaad sharciga yeeshid laakiin haddii aad sharciga gudubtid gudniintaadii waxa ay noqonaysaa buuriqabnimo gudniinka waxa uu astaan u yahay haddaba sharcigii muuse iyo wax waliba ee ku qoran haddaba la heli maayo ficil ku jiri kara xeerka lafti ahaan haddaba astaanta xeerka waa xeerkii muuse loo soo dhiibay ayaa muujinaysa in gudniinku uu ku shaabadaysan yahay sharciga haddaba markii ay ku xadgudbeen qodob ka mid ah sharciga ayaa waxaa soo baxay inay jebiyeen muhiimadda gudniinka oo ay ka dhigeen sida wax aan micno lahayn haddaba waxa ay noqonaysaa wax dhalanteeda ama aan dhammayn haddii qofkii la baabtiisay aanu ka markhaati kacaynin badbaadadiisa ha ahaado nin madax ka ah kiniisad waxa uu dadkii kiniisadda u noqonayaa wax lagu majaajiloodo oo xubnihiina waxaa saaqaya dembigiisii haddii aanu masiixa u markhaati furin haddaba dhegayso waxa bawlos uu leeyahay inagoo eegayna warqaddiisii reer roma cutubka labaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoran haddaba haddii mid buuryo qab ahu xajiyo qaynuunnada sharciga buuryoqabnimadiisii miyaan loo tirin doonin sida gudniin haddii aan arrinkan la barbardhigo arrin kale ayaan idiin sheegayaa haddii haweenay soomaaliyihii ay lumiso shaashkeeda inaanay taasu ka macno ahayn in xariggii ninkeeda ay lumisay guurka ma ahan wax ku siman shaashka haweenka inkastoo shaashka uu calaamad u yahay guurka haddaan horay idinku sii wadno faalladan kitaabka reer rooma oo ka kooban warqadaha bawlos ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda toddobayo labaatanaad waxaana qoran oo ay leedahay oo kan jinsigiisu buuriye qab yahay hadduu sharciga dhammeeyo miyuusan ku xukumi doonin kaaga sharciga gudba inkastoo aad haysatid qorniinka iyo gudniinta mar kale ayaan haddana tafaasiil ahaan u isticmaalayaa shaashka oo in la xirto shaashka waxa ay ka macno tahay dhaqan suuban habase yeeshee qofka haweenka ah ee aan ninkeeda daacadda u ahayn ayaa waxaa la odhan karaa waxa ay nijaasaynaysaa shaashkii loo saaray ama ay fadeexad u keenaysaa markaana bawlos waxa uu halkan inoogu sheegayaa in gudniinka uu u taagan yahay dhowrista sharciga waayo kuwa gudan sharci bay leeyihiin haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka reer rooma loo qoray ayaannu haatan horay idinku sii wadaynaa cutubka labaad waxaanan eegaynaa aayadda sagaal iyo labaatanaad oo waxa ay leedahay sida tan laakiin waxaa yuhuudi ah kii hoosta yuhuud ka ah gudniintuna waa tan qalbiga ee ku jirta ruuxa oo aan ku jirin qorniinka kaas ammaantiisu kama timaado dadka waxayse ka timaadaa ilaah haddaba sharcigii muuse loo soo dhiibay ayaa horay loogu sii sheegay in gudniinku uu ka macno yahay qofka hadalka ilaah maqla waxaana haatan aad dhegaysataa waxaa muuse inuugu sheegayo kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka tobnaad aayadda lix iyo tobnaad waxaana qoran sida tan oo haddaba sida jidhka loo gudo isaga jara xumaanta qalbigiinna oo mar dambe hasi madax adkaanina haddaba waxaa intaa ku soo ekaanaya dhegaystayaal cutubkii labaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma waxaanan si dawaali ah idinku bilaabaynaa cutubka saddexaad ee isla warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma oo fasiraaddii sharciga ayaa halkii inooga sii soconaysa waxaanan eegaynaa mawduucyada uu haddaba ka kooban yahay cutubkan saddexaad waxaana mawduuca cutubkan saddexaad uu ka hadlayaa sida lagu helo xaqnimada ka timaada ilaah waxaan markaa ugu horrayntiiba ku bilaabayaa xigashada cutubka saddexaad aayaddiisa koowaad baalka laba boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba maxay yuhuuddu dadka kale dhaantaa ama gudninta waxtarkeedu waa maxay bawlos waxa uu hadalkaa kore ee aayadda ula jeedaa in lala yimaado kororsiimo taasoo xaddhaafa waxna ay khusaysaa kororsiimadu astaanta kore ee axdiga khaaska ah ee ilaah la dhigtay dadka yuhuudda ah waana caadada gudniinka waxa ay haddaba u muuqataa in bawlos uu khatar ku sugan yahay marka uu meesha ka saarayo arrin ilaah kala dhigay su-aashuse waxa ay noqonaysaa haddii yuhuudda iyo giriigta ay isku si ilaah u socdaan maxay noqonaysaa faa'iidada ay dadka yuhuudda ahi helayaan iyo faa'iidada ku jirta gudniinka haddaba waxaan bal eegaynaa hadal uu arrinkan ka qoray nin ka mid a kuwa kitaabka ka faallooda waxaana uu leeyahay haddii gudniinka qudhiisu yahay waxaan xaqnimo keenaynin muxuu kaga duwan yahay gudniin la'aanta maxaase faa'iide ah ee ku jira gudniinka habase yeeshee arrinka ilaah ka lahaa gudniinka waxay ahayd inaanay la midoobin dadka kale reer banu israa'iil haddaan intaa kaga gudubno faalladii khabiirka ayaannu haatanna eegaynaa su'aal kale oo aalaaba aynu maqalno arrinkaa ku saabsan gudniinka waa mid haddana soo noqnoqonaya waayo waxaa kitaabka injiilka ku qoran in gudniinku uusan ku xirnayn badbaadada oo welibana laguma xirin xeerar iyo caado toona badbaadadu waxyaabahaasoo dhan laguma xirin habase yeeshee wax waliba waxaa lagu soo xiray isku tallaabta markaan eegno injiilka ciise maseex iyo waxyiyada kitaabka ku qoran ilaah ku weydiisan maayo inaad ku xirnaato qof oo welibana wax kale oo lagu farayana ma lahan haddii qofka la badbaadiyo waxa keliya ee uu u baahan yahay waxa ay tahay in uu lahaado jameeco waxaannu maqalnaa haddaba dadka oo le maanta miyaa kiniisadda aan ka tirsanahay iyo tawxiidkeeda iyo xubinnimadaydu iyo baabtiiskii lay baabtiisay ugu caawiyayaan badbaadada jawaabtu haddaba waxa ay noqonaysaa maya taasu kugu caawiyi mayso badbaadada haddaba haddii lagu badbaadiyey dabeeto waxyaabahaasi oo dhan waa astaan oo waxaasu waa sida inaad dunida u sheegayso kan aad tahay laakiin waxba ku kordhin maysid kamana qaadi karayaan ama kaa qaadi kari maayaan badbaadadaada habase yeeshee haddii aadan gaarin heerkii badbaadada waxa ceebtu u taallaa adiga iyo jameecadaada oo intii ay quduus ahaan lahaayeen ayaa ay noqonayaan sida waxaan daahir ahayn ama nijaaso ah iminkana bawlos ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aasha ah maxay faa'iido ah ee yuhuuddu ku haystaan gudniinka haddaan markaa jawaabtii bawlos idinka eegno kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan si walba wuu u badan yahay marka hore waxaa yuhuudda lagu ammaaneeyey hadallada ilaah waxau markaa ka wadaa in faa'iidadu had iyo goorba ay badan tahay waxaa kaloo markaa uu leeyahay waxaa yuhuudda lagu ammaaneeyey hadallada ilaah iyadoo ay ugu wacan tahay gudniinta taasoo ah in ilaah uu iyaga u soocay sida inay yihiin dad khaasaaneed oo isaga u adeega haddaba marka ay sidan tahay ayaa bawlos waxa uu leeyahay haah waxaa yuhuuddu ay ka faa'iidayaan gudniinka faa'iidaduna waxa ay noqonaysaa haddaba mas-uuliyadda garbaha u saaran waxaanan u baahan nahay inaan maanka ku hayno innagoo feejigan inaan faa'iidada ay helayaan dadka yuhuudda ahi ayan u keenin jahwareer badan oo ka imanaya xaalka laakiin weliba xaalku waa qasan yahay waxaa kaloo aan aqaan kuwo badan oo wax ka bara jaamicadaha kitaabka lagu barto oo aan kala duwin amaan diilin kala dhigin kitaabka axdigii hore ama yuhuudnimada iyo kiniisadda axdiga cusub bawlos wuu inoo caddaynayaa in ilaah aanu qarankan siinin aftahannimo oo keliya waayo iyaga ayaa ereyga dadka oo dhan soo gaarsiiyey habase yeeshee hadallada ilaah waxa ay iyaga u ahaayeen wax khaas ahaaneedoo aan ciyaar gelin waxaan markaa idinku leeyahay ilaah dhabarka uma uusan jeedinin reer binu israa'iil waxaanan aalaaba kuwa cilmiga teyolojiyadda bartay weydiiyaa miyaa ilaah ka jeestay reer binu israa'iil waxaan markaa saaxiib kugu leeyahay haddaan ilaah mustaqbal ka lahayn dadka reer binu israa'iil adigana mustaqbal kaama lahan waayo rabbigu dadkiisa xoori maayo dhaxalkiisana dayrin maayo sida ku qoran zabuurka sagaashan iyo afraad haddaba ballamada ilaah oo dhaniba waxa ay inoogu wada qoran yihiin hadallada ilaah ilaahna waxa uu adkaynayaa ballankiisii ku qoraa injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadda lixiyo tobanaadoo haddii aan idinkugu celiyo lahayd ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayaa uu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay in mid kastaoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda ilaah weliba wuu kaamilay ballankii uu ibraahim la dhigtay wuuna kaamilayaa kan adiga iyo aniga uu inala dhigtay haddaba mufasirka caanka ah ee la yidhaahdo stifla ayaa waxa uu leeyahay ma ahan faa'iidada yuhuudnimada in ilaa yuhuudnimada u beeray si dunida oo dhan ay masiixiyiin u noqdaan taasoo baabi'isa yuhuudnimada waxaase danta iyo faa'iidada ilaah ay tahay inay ilaah u hadlaan marka hore mana ahan wax lagu sheegay oo looga tegay qisooyinka baibalka laakiin ilaah waxa uu siiyey iyaga waxyiyo iyo ballamo waxaana waxyiyadaas iska leh iyaga ballamada ku qoran kitaabka axdigii hore iyo waxsi sheegiddiisa ayaan laga helaynin ballan ku saabsan kiniisadda oo ah sida urur mana jiro meel lagu sheegayo kiniisad waxaase ballamadu ay odorosayaan boqortooyo yuhuuddu ay madax u ahaan doonto taasoo weliba waxyaalihii lagu yaqaanay iyo xeerarkoodiiba ayan kaga baaqsan doonin amaan lagu tirtiri doonin sida dadka qaarkii ay la tahay in kiniisaddu ay u taagan tahay dhaqama tirtir iyo yuhuud nacayb markaa saaxiib waxaan u malaynayaa in hadalka stifla uu yahay mid cajiiba oo ku saabsan hadallada ilaah marka inta ay joogto ama qisadu halkan soo gaarto ayaa kuwa cilmiga kitaabka ku takhasusay ay kala bayrayaan doctor adlof safire ayaa qudhiisu waxa uu ahaa nin yuhuudiya oo masiixi noqday waxaana uu qoray hadalladan oo waxa uu leeyahay aragtidu waa mid negi ah waatan sheegaysa in israa'iil ay tahay hooska kiniisadda iminkana waxyigaasu waa kaamilan yahay ama dhammaystiran yahay habase yeeshee mid qoran maahan israa'iil ma ahan waxay ahaan hooska kiniisadda oo qayb ka noqday kiniisadda laakiin waa aasaaska kiniisaddu ay ku salaysan tahay saaxiib haddaba waa hadal ahmiyaddiisu sarrayso taasina waa waxaa rasuul bawlos halkan inoogu sheegayo marka uu leeyahay yuhuuddu wax badan bay xaalka ka faa'iidayaan waa masiixinimada e ilaa waxa uu u hayaa iyaga mustaqbal oo daacadnimadiisuna burburin mayso ballamada ilaah bal dhegeyso waxaa rasuul bawlos ku leeyahay aayadda saddexaad ee cutubka saddexaad waxaana qoran haddaba maxaa jira haddii qaar aanay rumaysad lahayn rumaysad darridoodu miyay ilaah aaminnimadiisii burin doontaa haddaba waxaa iminka halkan yaalla su'aal oo waxaa la leeyahay haddii qaarkood ay rumaysa darro haysato miyaa la filayaa in markaa su'aashu ay noqoto in rumaysa diridooda la hoosgeliyey daacadnimada ilaah marka ay sidan tahay waxa ay noqonaysaa in bawlos fasiraadda dib ugu noqdo waxaana ay noqonaysaa in faa'iidada yuhuudnimada inaanay wanaajinaynin danna laga leeyahay miyaanay haddaba taasu ka macno ahayn in daacadnimadii ilaah la masaxay ama tirtiray haddaba yuhuuddu way ku guuldarraysteen in ay fariinta aqbalaan miyaanay taasu noqonaynin amaan loo fasiranaynin in dantii ilaah lagu guuldarraystay haddaba dhegayste waxaa kitaabkan reer rooma uu yahay kan ugu dhibka badan marka la eego sida hadalladu ay isugu soo noqnoqonayaan waxaan markaa aan doonayaa bal inaad ogaato in wuxu ay dood yihiin laakiin aanay ahayn wacdi marka la fiirinayo qaabka dooddu ay u dhacayso laakiin markii aad dhegaysato ugu dambaysta waxaad garanaysaa sida dooddu ay u dhacayso haddaba jawaabta dhabtaa waxay tahay inaan lagu guuldarraysan ballanka ilaah siiyey israa'iil ee ahaa bixiyaha weli waa sidiisii oo meesha kama ayan saarin addeecisdarradoodii tooska ahayd iyo diidmadii ay ilaah diideen ballamadiisii oo dhan ee mustaqbalka ee qaranka waa la kaamili doonaa oo ay ku soo ururi doonaan ammaantiisa inkastoo ay jirto rumayso darro saaxiib iminka waxaa laga yaabaa inaadan taas jeclaysan laakiin shakhsi ahaan anigu ilaah baan ugu mahadnaqayaa ballanka uu isiiyey oo ah inaanan daacadnimo isku helaynin ama aanan daacadnimo isku sifaynin haddii daacadnimo laygu xidho beri hore ayaan lumi lahaa ama baadiyoobi lahaa waxaanse ilaah ugu mahadinayaa daacadnimadiisa haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qoran ma suurtoodo ilaa runlow ha ahaado inkastoo nin waluba beenlow yahay sida qoran in xaq lagaga dhigo hadalladaada oo aad liibaantid markii lagu xukumo haddaan dhanka kale ka eegno in dadka beenaalayaal yihiin oo ilaahna runlow yahay ayaa aayaddu ay tibaaxaysaa maxaa taa sabab u ah waxaa taa sabab u ah in daacadnimada ilaah ay had iyo goorba tahay run aan la beddeli karin taasina waa muhiim waxaa kaloo yooxanaa inoogu sheegayaa warqaddiisii uu u qoray masiixiyiinta inuu yidhi iyadoo ruuxa quduuskahay ka kor hadlayo sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda tobnaad baalka afar boqol iyo labaatan ee axdiga cusub oo leh ka wiilka ilaah rumaystaa maraggu ku haystaa nafsaddiisa kii aan ilaah rumaysanse waxa uu isaga ka dhigay beenaale maxaa yeelay wuxuusan rumaysan maraggii uu ilaah ka marag furay wiilkiisa haddaan horey idiinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawol oo suu qoray dadka rooma ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan laakiin haddii xaqnimo la'aanteennu muujiso xaqnimada ilaah maxaynu odhan doonnaa maxaq daran yahay ilaah carada soo dedejiya sida dad baan u hadlayaa haddaba waa sidii aan idiin sheegay meesha tani dood baa ka socota oo waxa uu bawlos leeyahay laakiin haddii xaqnimo la'aanteennu muujiso xaqnimada ilaah bal u fiirsa hadalka maxaynu odhan doonnaa ama maxay taasu ka macno tahay maxaq daran yahay ilaah carada soo dedejiya markaasuu bawlos waxau raaciyey sida dad baan u hadlayaa marka waanigii hore idinkugu sheega oo idin idhi kitaabku waa kitaab dooda oo lagu caddaynayo xaqnimada ilaah haddaan caaway intaa ku ekayno ayaan faallada aayadda idiin bilaabaynaa habeenka xiga waxaanse iminka jeclaan lahaa inaad inala dhegaysataan qadar muusig ah
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin